ku dhowaad shan kun oo arday ayaa wax ka bartay jaamacadaha waddanka indiya kuwaas oo si iskooda ah isaga bixiya tacliinta sanad walbana waxaa qalinjibisa arday badan qaarkood dib ayay ugu laabtaan dalka soomaaliya halka kuwa kalena ay sii wataan heerka waxbarasho ee shahaadada labaad asalaamu calaykum magacayga waa falastiin maxamed jimcaale waxaan kamid ahay ardayda wax ka bartay dalka hindiya khaasatan haydarabad waxaan bartay maadada b a majirkeeda economics-ka uu yahay ardayda qalinjabinaysa sanadkan ku dhawaad laba boqol way gaarayaan inta lagu qiyaasay inkastoo weli ay soo socdaan oo gobolada ay ka wada imaanayaan haddana hal jaamacad kama wadaano jaamacadaha way kala duwan yihiin iyo fakaltiyada way ku kala duwan yihiin isteedyadii gobolada kala imaanaya way kala duwan yihiin so hadarbaad ay iskugu imaadaan xaflada ku qabsadaan graduationkooda iyo qalinjabintooda falastiin axmed jimcaale waxa ay ka mid tahay ardada sanadkan qalinjabinteeda uu saameyn ku yeeshay cudurka covid sagaal iyo toban corona horta waxaa waaye qof walbuu saameeyey adduunka meel walbuu saameeyey khaasatan anaga arday ahaan zaa-id uu noo saameeyey cos academic yeerkii wuxuu ka ekaa abril imtixaankiina waxaan qornay fifteen september hadda oo weliba isagoo marna la dhahayaba ma qoreysaan oo waanbarmoodgareyna yani ma qoreysaan marna waa qoreysaan ardayda like muddo ku dhawaad like abril ilaa iyo sebtember waxay ku jireen inay imtixaanka qorayaan inaysa qorayn inay sanadka dhameysanayaan qaarkood samaha waxaa la dhahaya in sanadka dambaa laga dhigayo jis ardaydan sanadkan qalinjibintooda sanadka dambey noqonaysaa cabsiyaa nagu jirtayba alxamdulilah akhiiranki waxaa waay waan soo dhamaatay oo hadda exaamiski waa la qoray oo shan iyo tobankii sebtember uu noo bilowday wuu noo dhamaaday exaamiska laasiyaara dadku way qoreen sanadka ugu dambeeyey si nadiif ay ku qorteen
haddii aad iiga waranto markaa falastiin ay ardadii dib ugu laabtay dalka soomaaliya koroonaha awgii sanadkaana ahayd inay qalinjibiyaan xaalkooda waa sida iyaguma soo laabteen mise
haa waa run way jirtay ardayga wadanka ka maqneed oo lockdownka ku dhacay oo saameeyey waxbarashadoodii iyo jaamacadihii exaamiskii wixii last year aanan ahayn maysan saameen oo markay imaadaan waxooda way qabsan karaan lakiin ardayda ugu dambeysay oo qalinjabinaysay bay aada u saameysa oo wax walba dib uga dhacday inkastoo jaamacadihii hadda intay isku noqdeen ay sameeyeen online online imtixaanka uga qaadayaan dadkii maqnayna waxbarashadooda online ahaan baa loo siinaya bcause aniga joognaba online baa laga dhigay dadka jooga hadda ardayda aan dhammayninba as online ahaan ay cashadooda ku qaataan kuwa maqana sidoo kale onlinekooda ku qaataan kuwii qalinjibinayeen exaamiskooda waa loosoo diyaariyey almost waxaa waaye inay galaan ay ku dhowdaataan tabalkooda waxooda dhan wuu soo baxay as online ahaan aa looga qaadaya
ugu dambeynna waxa aan falastiin axmed jimcaale weydiiyey bal inay tilmaan naga siiso qaabka ay ugu nool yihiin dalka indiya maadaama ay arday yihiin majaamacadaha dalkaas ayay degan yihiin mise guryo u gaar ah ayay kiraysteen waa sidee qaabka ay ula qabsadeen nolosha wadankaasi
caqabadaha horta ugu badan oo ardayda hindiya ay kala kulmaan markay imaadaan halkan waxaa waaye marka ugu horeysa horta imaadaan waa un wadan cusubaa tahay wadankaaga ka timid yani muddoa wadan waxaa ku jirta somaa base oo familia ku dhex jirtay qof markuu halkan imaado qurban uu imaado haddana keligiis oodu yahay caqabado badan buu kala kulmaya haddana luuqadii iyo cuntadii iyo jawigii weedarkii aysan isku mid aysan ahayn meesha ku yimid so caqabadaha ugu badan kala kulman waxaa cuntadii horta bisbaas keliya hindiya waa la yaqaanaa cuntada zaaid ay u kulashay anaga soomaalideena bisbaaska saa uma cunno jawigo kale xiliga kuleelaha zaa-id u kulal badan tahay inkastoo gobolada kale zaa-id nooga kulan hadarbaad ay uron tahay haddana anaga soomaali ahaan markaan ku noolnahay hadarbaad xiliga kuleelaha aad xiliga wadankeena yani uu ka kululyahay wadankeena basically meesha aan ka imaanay inta badanna ardayda waxay degan yihiin guryo hosteelada degan way jiraan laakiin dadka inta badan kambas ka barto oo waxaa jaamacadda weyn dhigto qaarkood baa weli inta badan xitaa maahan qaarkood baa hosteel degan in yar inta kale badana gurye degaan ayagaa yacni ismaanajgareeyo guryahooda kiradooda baxsado cuntadooda baxsado
dalka indiya ayaa xiriir weyn la laha dalka soomaaliya markay timaado dhanka waxbarashada iyo weliba dhanka ganacsiga soomaali badan ayaa wadankaasi wax ka baratay berisamaadkii iyadoo qaarkood xilal waaweyn ka qabtay dalka soomaaliya ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia